wararka laga helaya deegaano dhowra islamarkaasina hoostaga degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in ciidanka dowladda soomaaliya saakay waa berigii ay gudaha u galeen degmada iyo deegaano kale oo ku dhowdhow halkaasoo saraakiishu ay sheegayeen muddooyinka ugu dambeeyey in ay ku hanween yihiin sidii ay kala wareegi lahaayeen al-shabaab uu ka talinaysay muddo ku siman siddeed sano deegaanada gaaraya qiyaastii toddoba deegaan oo ay ka mid yihiin masaajid cali gaduud nuur dugle geedixeer tawakal tawfiiq iyo weliba tuulada qaahira ayaa qayb ka ah meelaha ay saaka la wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya deegaanadani ayaa qaar ka mid a waxa ay hoos tagaan degmada cadalle islamarkaana xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jawhar u jirta masaafo dhan sagaashan kilomitir halka magaalada muqdisho ee caasimadda dalkan ay u jirto boqol iyo afartan kilomitir degmada runirgood ee maanta u gacan gashay dowladda soomaaliya jawhar waxay u jirtaa boqol iyo konton kilomitir waxaana degmada siddeeddii sane ugu dambaysay ka talinayay kooxaha islaamiyiinta soomaaliya oo ay al-shabaab ugu dambaysay deegaanada ay la wareegeen ciidanka dowladda waxay ka dhigan tahay inuu sii ballaaranayo dhulka dowladda soomaaliya ay ka taliso ee shabeellaha dhexe bilowgii sanadkan gaar ahaan bartamihii bishii februari ciidamada huwanta waxa ay la wareegeen deegaanada biyacadde ceelbaraf caadley califoordheere aqabduco kuwaasoo iyagu ka kala tirsan degmooyinka mahaddaa iyo weliba raaga ceelle ee ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidanka isbiirsanaya ayaa horay ula wareegay degmooyinka balcad jawhar mahaddaay warshiikh cadalle raaga ceelle iyo weliba degmada saaki u gacan gashay ee rumirgood iyo weliba degmada aadan yabaal oo ay horay kala wareegeen xarakada al-shabaab hase haatee ciidamada dowladda soomaaliya ay dib kaga soo laabteen islamarkaana hadda aanu jirin wax maamul ah oo aadan yabaal xilligan ka jira isweydiinta su-aasha dultaagan ciidanka dowladda ayaa ah in ay sii xigsan doonaan gacan ku-haynta degmada rumirgood iyo weliba in dib ay kaga soo laaban doonaan aadan xuseen daa'uud idaacadda goobjoog jowhar